cadaaladda iyo amnigu waa laba shay oo bulshada lagama marmaan u ah inay ilaaliyaan oo si guud looga wada shaqeeyo ilaalinta amniga iyo cadaaladdu waxay labaduba yihiin kuwa muhiim ugu fadhiya bulshada dhexdeeda haweenka ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxay kaalin weyn kaga jiraan amniga waxay ka qayb qaataan sugidda amniga iyadoo qaybaha kala duwan ee amniga laga sugayo ay qayb ka yihiin wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland marwo cadar cabdulaahi ismaaciil juraati ayaa ka sheekaysay kana warbixisay sida ay laga maarmaan u tahay xoojinta amniga iyo cadaaladda iyo weliba kaalinta ay haweenka ku nool deegaanada dowlad goboleedka kaga jiraan ilaalinta amniga iyo cadaaladda in la helo amni in la helo maxay ahayde dad ka shaqeeya amniga oo oo maaragtay cadaaladda ka shaqeeya oo ummadda soo burburtay kaabiyaheeda la dhiso oo cadaaladda la dhiso garsoor la helo wax waxaa weeye loo soo maray waddo dheer haddana loo sii mari doono qaybtaa wasaaradda haweenka ay ku lahayd waxay ahayd in la helo haween ka shaqeeya cadaaladda iyo annaga marka soomaaliya markaan nahay waxaan ognahay dalkan markuu burbur ka dhacay wixii muxuu ahaaye badbaadiyey u istaagay maxay ahayd dhan walbaba maanta maxay ahayd lagu ammaani karo inay yihiin haweenka inkastoo odayaasha aanan ka tegayno saa darteed waxaan gubaabinayaa in wasaaradda cadaaladda wasaaradda maxay ahayd amniga semberi ay muhiimadda siiso haweenka wayna hadda idiin muuqataa inta haween meeshaan fadhida oo barnaamijkan qaybta maanta ka ah anna waxaan rabaa aanan dhaweeto waxaan ku dhawaaqnay inaan wasiir aan keeni doonno haween ka qayb qaadan doona ciidamada geli doono waxaan rabnaa ugu yaraan xeryaha la furayo in lagala tashado oo amniga haweenkaa ku fiican maxaa yeelay hooyadu wiilka iyadaa dhash iyaduu la dhash iyaduu qabaa adeer buu u yahay abti buu u yahay awow buu u yahay dumaashi buu u yahay sadaq buu u yahay gabadha way celin kartaa wayna qaban kartaa marka saa darteed wasaaradda haweenka waxay ka hergelin doontaa xubnaha wax alle wixii nooga soo aado diyaar baa u nahay laakiin waxaan rabnaa maxkamadaha in gabdho la geeyo si cadaalad loo helo